aad jator nuur kusoo dhawow marka hore idaacadda s b s laantafka soomaaliga australia marka xigtana bal sida wax u dhaceen bal marka hore warbixin kooban naga sii walaal arrimo siyaasadeed oo soo jiitamayay ayaa jira oo siyaasadda ku lug leh iyo la dagaalanka masuqmaasuqa aniga dad badan ayaan aroo hantida qaranka ilaalinaya aan isku isku dhacnay waxa weeye xeraaliha qaranka ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah hay-ado kale oo duuliha tii iyadoo taagan tahay baa waxaa dhacday arrin runtii aada uga tacsiyeeyey oo aada u xun waana jeclaysan oo andurbe idaacadda la hadlo waa ka tacsiyenaya oo ah wasiir wasiirada ka mid a in askartayda ay xabad ku dhufteen arrintaasina arrin aan jeclaystay maaha waa arrin aan ka dagaalay waa arrin aan dood badan ka geliyey iyo buuq badan marka ilaahay ha u naxariisto qoysku ka baxayn waa u tacsiyeynayaa kadib waxa weeye shalay baa golaha wasiirada barnaamij ku fariisiyey wuxuu yii xilkan waxaan ka qaadayna hanti dhowrka aniga markaan hanti dhowrka qaad xilka qaadistiisa sharciga barnaamijka waan ku tunto maaha sharciga waxa weeye ayaa cid walba ka sarreeya aniga marka xil laga qaadayo waa in golaha wasiiradu soo jeediyaan prime ministerka iyo madaxweynaha iyo kulliba qof qof iga qaadi kara ma lahan soo jeedintaa kadib golaha baarlamaanka la geeyo loo codeeyo madaxweynehuna dikraad kusoo saaro sidaas ayaa aan uga digaya uga kacaya si dastuuri ah sharci ah garyaqaanka guudbada soo qoray qoraal oo leh yaan la handadin hanti dhowrka qalad shaqadiisa loo madax baneeyo marka arrimo badan baa jira oo macaankaasa marka xilka qaadistaada ee kasakow dilkii loo geystay wasiirka maba ahane waa arrin siyaasadeed baad is leedahay oo waxyaabo badanoo musuq maasuq baad ka hortagtay arrimo soo jiitamaya wey waaye doctor nuur habeenkii adigu marka shilka uu dhacayay waad la socotay gaarigaaga sidee wax u dhaceen bal dadka haddii aad u u yara runtii anigu anigu gaariga gaari mugdiya oo filim baan ku jiray hadda wax dibadda kore ka dhacay ma garan karo mana ogaan karo marka waxaan ogahay in xabada dhaceen kor waan ka maqlay oo kor waan ka maqlay lakin qaabka u dhaceen sawir ahaan kaama siin karo gaarigaaga miyaa horreeyey gaariga wasiirka maa kaa dambeeyey gaarigu uga dambeeya ha marka ciidankii gadaal saarnaa baa markaas ku dhuftay saas weeye arrintu a a a marka maxaa ugu weyn marka oo arrintaas ay u dhacday waxaa laleeyahay waa la kala shakiyey ama ku talagal qaar baa yidhahda aniga askartu mar walbay kala shakisaa aniga xabadan waa ku furaa gaariga madaxweynehu jidka maraya maalin dad shacaba xabada ku furay de way dhacdaa waxa weeye waa problem dhaca weye security problemka waddanka ka jira ay qayb ka tahay wax anigu aan ama raalli ka ahay ama aan qayb ka ahayna ma aha waa accident dhacay ilaahay u naxariisto walaalkay aamin shaqo kuma lihi kuma lihi waayo doctor nuur waxaad sheegtay in awalba xilkaaga loo gaatamayay oo qaabkii lagugu qaadi lahaa lagu tala jiray haddana ay fursaddan ay u noqotay geerida wasiir cabaas marka maxaa marka lagugu tabanayay maxaa marka ay hay-adaha dowladdu la dagaalanka la dagaalanka musuq maasuqa iyo dadkii aan dacweeyey oo aan faylasha ka gudbiyey oo xeraaliyuu ka mid yahay xeraalyaha guud wasiirada hadda ka mid a waa xeraalyaha guud iyo qaar wasiirada kamid a ka mid ah dadka musuq maasuqa sameeyey a a waayo hanti dhowrkii guud ayaa tahay sidan markii ay soo jeediyeen oo yidhaahdeen xilka waa lagaa qaadi waxaad sheegtay in baarlamanka uun xilkaa qaadi karo kolkii hore baarlamanka ayaa xilka ansixiyey miya xilkaaga a a a waaye marka haddii baarlamanka hadda ay noqoto in loo gudbiyo xilka qaadistaada maxaa rajo aad ka qabtaa baarlamanka in ay kugu taageeraan baarlamaanku baarlamaanku in anigu taageeradooda buuxdaan haystaa haddii xilka ay qaadataanna diyaar baan u ah laakiin arrinta hadda xilka laga waaye arrinta hadda xilka lagaaga qaaday oo runtii ah arrin adiga nafta waan gartay waan fahmayaa laakiin arrinta ay ku sababeeyeen in xilka lagaaga qaado waa arrin adiga markii lagaa bilaabo hanti dhowrkii ah aad uga xanuunsaday waa wiil dhallinyaro ah oo dhibaato u soo maray inuu xilkan soo qabto ayaa maaragtay meesha geeriyooday waxaan la soconnaa baarlamanka intooda badanna in ay arrintaas yeelan karaa maxay tahay maxaan ku yeelan karaa anigu qoran ma sito amar ma bixin tala kuma lihi ra'yi kuma lihi aansi waxaa ma sameeyey barordiiq iyo qaylo dhaan baan sameeyey marka waxaad leedahay xilka qaadistan lagugu sameeyey sharciga ma waafaqsano mana loo soo marin waddadeedii saxda ahayd ahy waa sidaas wey waayo doctor nuur aad baan ku salaamaya waa mahadsan tahay